wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in deegaan ka tirsan ismaamulka siaya ee gudaha dalkaasi lagu dilay cunug yar oo toddoba jir ah kadib markii falkan dilka ah lagula kacay cunuga yar ayaa waxaa dad ka caraysan dilka loo geystay wiilkan waxay dab qabadsiiyeen tiro guryo ah oo ku yaala ismaamulka uu falkan ka dhacay booliska kenya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan ayna saxaafadda la wadaagi doonaan wixii ka soo baxa waxay intaasi ku dareen in meedka wiilka yar laga helay meel keen ah hal maalin kadib markii ay waalidiintiisu sheegeen inay waayeen ubadkooda calaamado muujinaya in ceejo lagu dilay wiilka yar ayay boolis ku sheegeen inay ku arkeen jirkiisa ayna baaritaano ku wadaan dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika waxaa marba marka xigta kusoo badanaya falalka layaabka ku reebay bulshada muddooyinkii tagay guud ahaan dalka kenya gaar ahaan magaalada caasimada u ah ee nairobi ayaa laga soo tabiyey falal guracan oo ay ku dhinteen gabdho soomaaliyeed xukuumadda uu hogaamiyo william ruto ayaana waxba ka qaban oo u taag weysay inay xakamayso falalka amni darrada ee faraha kasii baxay